wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ugu qabatay tababar bahda garsoorka asluubta iyo qaar ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada tababar ku saabsan xal u helidda arrimaha cadaaladda waxaa ka qeyb galay furitaanka tababarka agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni qeybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha cadaaladda maamulka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka
tababaradii ay wasaaradda hore u qaban jirtay ee ahaa ee lagu baranayay farsamooyinka xalinta khilaafaadka iyo xal uhelidda cadaaladda cadaaladaasoo ku dhisan baahitaanka baahida bulshada waxaad ka warqabtaan mar walba wasaaradda cadaaladda waxay ku dadaalaysay in baahiyaha cadaaladda iyo sida wax looga qaban lahaa ay ka yimaadaan bulshada aysan ka imaan keliya xagga dowladda kulamo badan baynu soo galnay in aynu falanqayno baahiyaha cadaaladda ee ka jira deegaanada jubbaland siay kale yihiin iyo sidii loo kala horumarin lahaa inay go-aankeeda ka gaaraan waxaan rabnaa bulshada deegaanada jubbaland ay iyagu go-aanadii waxa weye soo bandhigaan baahiyihii sidoo kalena ay soo bandhigaan xalkii ama xulushii laga gaari lahaa baahiyaha sababta waxaan rabnaa in la dareemo lanala socdo dowladnimadu bulshada waxaa weye saldhig u ah iyadaa waxay tahay bundhiggii dowladnimada iyadaa waxaan rabnaa marka in la dareemo lahaanshiyaha dowladnimadu inay bulshadu leedahay ama cadaalad ha noqoto ama amni ha noqoto ama biyo ha noqoto ama caafimaad ha noqoto cidda loo shaqaynayo waa bulshada bulshadu marka waxaa la rabaa iyadu inay door weyn leh ku yeelato qaabkii loo xalin lahaa cadaaladda annaguna haddaan nahay wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka run ahaantii waxaan xiriir la leenahay odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka ciidamada asluubta ciidamada booliiska bahda sharci yaqaanada bahda cadaaladda oo dhan dhammaanteed hadday noqoto garsoorkii hadday noqoto xer ilaalintii hadday noqoto qareenadii hadday noqoto qeybihii kala duwanaa ciidamadii asluubta booliiska dhammaan halkan waxaa laysugu kin keenay in dood fiican aan ka yeelano hore aan u dhaqaajino jubbaland aan isbedel weyn oo la taaban karo arrimaha cadaaladda run ahaantii ku dhawaajino wasaaraddu waxay ogtihiin inay in badan oo ka mid a farsamooyinkii xalinta khilaafaadka laysku tababarayay ha noqoto kii n v c ga loo yaqaanay ama wadahadalka nabdoon ha noqoto generative dialogue oo ahaa wadahadalkii bulshada iyo culuntii wadahadalka ha noqoto ha noqoto tababaradii guud ee ciidamada asluubta la siinayay kuwii bahda garsoorka la siinayay yoolka ugu muhiimsanna waxay ahayd sidii loo daleemi lahaa lahaanshiyaha bulshadu inay leedahay iyada cadaaladuna iyada ka bilaabato kuna dhammaato taasaan rabnaa inaan xoojino run ahaantii waxaan u mahad celinayaa macalimiinta cashirka bixinaya oo aada run ahaantii dadaal fiican u muujiyay hawshaa ku saabsan waxaan rabnaa in halkaas iyo halkaas laga sii run ahaantii bilaabo i think macalimadaa si fiican inoogu sharxi doonta qaabka uu noqon doono cashirada iyo qaabka uu noqon doonto waxaan rabnaa in run ahaantii la dareemo firfircooni la dareemo sidaan cashirada diyaarka ugu nahay aqoonteena uga soo baxayso sida uu sheegay cabdiraxmaan waxaa loo bahayay maantii halkan berri waxaan joogaynaa airboortka insha allahu tabaaraka watacaala kadib hoteelkii xaggaasi waxaan aadaynaa magaalada saddexda cishee dambe labada halka aan joogno dee waktigii in lagu dadaalo sidaan kale la isku dhegeysto afkaar fiican sawir fiican lanaga bixiyaa rabna haddaan nahay reer kismaayo iyo reer jubbaland waxaad ogtihiin tartamo badan baa dalka ka jira oo kulamadan oo kale ilaa boosaaso ilaa dhusmareeb ilaa garoowe ilaa waxaa la yidhaahdaa baydhabo jawhar wax dhan way ka jirtaa iyo muqdisho marka run ahaantii dadaalka aad bixinaysa wasaaraddu waxaan rabnaa inaynu noqono mid dhammaanteen laga miro dhaliyey oo run ahaantii hawshaas la sii wado tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii kaalin loogu qaadan lahaa helitaanka cadaaladda iyo nabadeynta colaadaha soo noqnoqda ee ka dhaca deegaanada maamulka jubbaland